kulanku wuxuu ahaa mid duco ah waxaa goobjoog ka ahaa bulshada qaybaheeda kala duwan xubna ka socda labada goleed dowladda dhammaan dadka yaqaana cawil daahir waxay ku sifeeyeen bulsha caawiye wadani iyo geesi aan baqin shukri maxamed afrax waxay ka mid ahayd suxufiyiintii ugu horreeyey ka soo shaqeeyay warbaahintii dowladda dhexe cawil waxay baratay xilli ku soo biray reediyo muqdisho siday u sheegtay v o a cawil aniga raadiyo muqdisho intaan burbur ku dhicin baan iskala shaqaynay dadkii laba sano camal iga dambeeyuu ahaa oo markaan aniga joogay laba sano kabacdi soo galay laakiin barnaamijyo aan isla qabanay baa jiray hadda waxaa ku jira sida aan haddaaya sheegaya facebookyada barnaamij sheeko gaaban la dhihi jiray oo aniga iyo cabdiraxmaan dagaal wiil la dhihi jiray allah u naxariistee aan qaybta koowaad matalaynay oo asaga uu xiriiryo ka ahaa isagoo sheekada waday shaqooyinkaas raadi muqdisho waana soo dhex mareen barnaamijyo kala duwan aan kulley qabanaynay laakiin kolliigiiskeenniyuu ahaa keligiisna maaha inta naga baxday hadda waxaa moodaa dadkii cawkaan joogay tacsidiisii waxaan joogay terra waxaan joogay ninka la yidhaahdo xasan kuuriya waxaan adigeeriyo xanuun badan dadkeeni xilligaas hadda kuwii hore u dhintay maahan oo dagaalada ehligaa ku dhintay hadda dadka inta soo gaaray dhowrkaas hadda cawila ugu dambeeyo dadkeeniishiil xasan shiil waxau cawil daahir barta sideetameeyadii waxayna ka soo wada shaqeeyeen reediyo muqdisho wargeyse maxal iyo muqdisho ka soo baxaya sagaashameeyadii iyo aasaaskii idaacaddii hoon afriig
cawil daahir salaad muddadii aan isbaranay sideetamaadkii bay kasoo bilaabanaysay sagaashameeyadiina waxaanu ka wada shaqaynaynay saxaafaddii horteeda ee wargeysyadu ay ka mid ahaayeen wargeyskiis towfiiq ayuu cawil samayn jiray sidoo kale wargeyso kale oo qaran ay ka mid ahayd wax ku qori jiray cawil waxa uu ahaa shaksi runtii dabeecaddiisu aada u fiican tahay dadaal badan karti leh oo hal abuurkiisu aada u fiican yahay waxa uu ahaa shaksi runtii markaaad isbarataan qofka ay dhibaato ku dhacdo markuu arko u gargaari jiray sidoo kalena lahaa in uu ku taageero qofkaas dhiirigelin cawl shaksi wuxuu ahaa ee soomaaliyeed ma ahayn shaksi qabiil cabdulaahi horse agaasimaha tv-ga universal ee bariga afrika wuxuu ka mid ahaa saaxiibada ugu dhowa cawil daahir wuxuu u sharaxay v o a aqoonta cawil uu lahaa cawil daahir waxaan isnaqaanaa muddo ka badan soddon sano cawil maalinta aan baranayay ilaa hadda wuxuu ahaa shaksi jecel dadka inuu isku wado wuxuu ahaa shaksi jecel in dalkaanu hagaago wuxuu ahaa shaksi jecel in maatida ama dadka danyarta ah la taageero wuxuu ahaa qaf ku dadaala in dadkao dhan ay isla jiraan markaan dib waxyar uga noqdo wariyaashii waaweynaa wuxuu ka mid ahaa radio muqdisho burburka kadib markii la istaajiyey hoon afriig daraada waxay dalku waa ka maqnaa aniga waxaa iiga sheekeynaa axmed cabdisalaan oo yidhi wuxuu noo ahaa lafdhabar anigana meeshaan jooga ayaan kala soco soomaaliya in badanna ay ku taqaanaa barnaamijyada uu ka samayn jiray hoon afriig markii loo baxo dhinaca saxaafadda cawilka sukowna wahaa saxafi dhanka kale wuxuu ahaa abwaan wax uriya sida uu sharaxayo abwaan maxamed xasan barrow annagu bahdeenno bahda saxaafadda keliyaha kama tirsanayna bahda fanaaninta soomaaliyeed ayuu xubin ka ahaa oo suugaanta soomaaliyeed heese badan oo wadani wadani wadaniyadda ah ayuu tiriyey annagu ku luqaynay oo diinta aan wax u dhimayn cawil daahir ayaa dalka dib ugu soo laabtay xilli adag wuxuuna wakhtigaasi ku dadaalay sidii la iskuu soo dhoweyn lahaa dowladdii kumeel gaarka ahayd iyo bulshada soomaalida gaar ahaan muqdisho xilligaa dagaal ay ka socdeen sida uu fiyooda u sharaxay cabdulaahi khirsi xeebtan liiday hadda aa arkaysaa maxaa la dhahaa ii sheeg maanta camiran qaf joogtay ma laha waa yaallaa filimkii waxaa laga heli karaa meel kasto xeebta liidaan waxaan geynay ra-iisul wasaarihii hore ninka ahaa cabdiweli gaas tarsan oo guddoomiyaha gobolka ahaa rag badan oo wasiiraa injineerii sugaano markaas inuu wasiir aan jeclahay aa markaa nala joogay axmed akshiid rag badan aan meesha nala joogay maalintii ku xigta waxaan tagnay suuqa bakaaro aan geynay cabdiweli gaas oo ogtihiin xilligaas waa laba kun koob iyo tobanka markaan ka hadlay yaan suuqa bakaaraha geynay uu ka soo dukaamisa annagoo rabno markaas yacni in layskula dhowaado dowladda iyo shacabka inay isu dhowaadaan laga baxo wax lagu jiro initiatifekan asaa lahaa anigu waa caawinay asaan caawinaya encouragementigana waxaa iska lahaa caawin shukri afrax ayaa u sheegtay v o a in cawil uu ka soo laabtay dal nabada uu ku noolaan karay balse uu dareensanay ahmiyadda dalkiisa uu leeyahay xaqiiqada soo celisaa waxay tahay qalbigayaga aniga iyo asaga iyo kuwo badan oo nala mida waxaa ku sawiran soomaaliyadii aan naqaanay soomaaliyadii anagoo dhallinyara aan ku shaqaynay saxaafaddii anagoo dhallinyara aan magaca ku helnay saxaafaddii soomaali weyn aynugu jeclayn taas inuu kore u qaado oo dadka waxa uu dheeryahay uu u sheego buu u soo noqday wuuna ku dhintay waana wax farxad le waayo ma noolaanayn adduunka ma joogayno laakiin intuu sariirtiisa ku dhiman lahaa isagoo aan la xusin maanta waad arkaysa inta dhowrka boqole kasoo qayb gashay boqolaal kale adduunka daafihiisa ku qabatay inay ka sheekeeyaan shakhsiyadiisa ajarkiisiina wuu leeyahay magac fiicanna wuu ku dhintay allah u naxariisto muuqaal uu duubcawil daahir kahor inta uusan geeriyoon oo aada loogu baahiye baraha bulshada wuxuu ku sheegay in dadka soomaalidu ay muhiim tahay inay u istaagaan dalkooda bila cawil waa curadka cawil daahir wuxuu kulanka ducadee maanta uu si kooban kaga hadlay waxyaabihii ugu dambeeyey dhex maray isaga iyo aabihii kahor intuusan geeriyoon runaantii aabihii habeenka u dambeysay oo subaca waxay ahayd habeenka oo subaxdoo dhinta habeenkeeda oo wuxuu igu dhahay jaamacadda mastarka waxaa ku dhiman sideed bilood ee hadda sii qorseyso waxbar waxaa ka shaqey lahayd sidee jeceshaa ana u shaqaysid markaasaa waxaa dhahe waxa uu waxyaabihii ugu badnaay waxaa ka mid wax mar walba wuxuu iga caawi jiray jaamacadda asaamentiyada maadada ugu dambeysay aabahey u diro waxay ahayd maado la dhaho decision making problem and solving problem aa ka diyaariyey united saga ireland oo liiga diray jaamacadda east london university hadalka dh hadalka oo aabahey mar walba oo hadalka soomaalida u tagay oo qof walba soomaaliya oo oo neefsanayo soomaaliya u baahan maalintuu dhahay ay hadalkaas iisoo diray anigana waxaa ku dhahay dhalintaan naga hawaawday dadkooda dilaya dareenkooda lagu beeranaaye dadku waa dadkeena dalku waa dalkeena dal inay dalkaaga dhiso daryeelka dadka waa dadnimo daacadnimaduna waa dadnimo danteennana waa dowladnimo wil daahir salaad wuxuu ka mid ahaa kuwa u magac dheer suxufiyiinta soomaaliyeed waxaana si gaara loogu xusuustaa barnaamijkii dood wadaag oo ka bixi jira tv-ga universal cawil wuxuu ku noolaa waddanka ingiriiska wuxuuse si joogtaa ugu soo laaban jiray magaalada muqdisho inna lilah wainaa ilayhi raajicuun cabdulqaadir okey v o a muqdisho